Maamulka isbitaalka City ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka bilaabay tallaalka cudurka cagaarshowga kaasi oo ah mid bilaash ah. Cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurrada ku dhaca beerka iyo caloosha kaasi oo dhibaato badan ku haya bulshada. Agaasimaha isbitaalka City Dr Maxamed Cabdulaahi Tarcaawe ayaa ka warbixiyay tallaalkan ay bilaabeen isaga oo bulshada uga digay halista uu leeyahay cudurka cagaarshowga.
virus inta badan waxaa sababa virus mararka qaarna waxaa sababi karo chemicals oo qofka uu cabay ama jirkiisa beerka galay Ee, waxaa la dhahaa chemical hepatitis aa la dhahaa iyo viral hepatitis marka viral hepatitiska oo ah cagaarshowga viruska uu keenay waa saddexdii hadda aan sheegnay oo ahaa hepatitis a oo ah kii fududaayo oo aan dhibka badnayn oo la daaweeyay uu iska- iska fiicnaanaya qofka dabcan immunity jirka ayaa ka adkaan karo ilmaha yar badanaa ku dhacaa soomaalida hore waxay taqaan iska guubaan laakiin guubitaanka waxba ma soo kordhinaya haddii laska dhaafo xataa iska fiicnaana qofka soorta iyo waxyaaba macaanka loo badiyaa dufinta laga ilaaliyaa kaas xagga iska dhig hepatitis a-ga waa sidoo kale waxaa kaloo keeno hepatitis b iyo hepatitis c marka waxaan usii daran waxaa waaye hepatitis b-ga asiga wuxuu noqdaa chronic oo muddo dheer ayuu qofka la noolaadaa hepatitis c-ga asiga waa dilaa waaye laakiin waxaa weeyaan xanuunka la daaweynka asiga waaye waa daawooyin baa loo soo saaray Ee, ugu- isku duduub oo waxaa weeyaa maxaa sababa haddii la dhaho viralka ugu badan boqolkiiba inta badan waa viral waxyaabaha kalena waxaa weeyaan waa wax iska maaragtay chemicals ay keeneen ama autoimmune uu ka imaada ama meel kale ka imaadan kara laakiin almost wax ugu badan waa viralkaas baaritaano badan hadda la sameeyey waxaa la ogaaday inuu halistiisa ee sida loo malaynaya ay ka baxsan tahay kana khatar badan yahay xataa idiska iyo waxyaaba lamidka ah marka dadkan aada uu baahsan yahay waxaa fiican marka qofka inuu ilgaaro ku fiiriyo xanuunadan iskana jeegareeyo mar walbana dhagtiisa ay taagnaato oo ee iska ilaaliyo waxyaabaha ku faafa ugu horreya waxaa waaye galmada marka galmadoo kale aata loogu taxadiro Tallaalkan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya bulshada la dhiban cudurka cagaarshowga ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.